halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo barkii aruurnimo ee xilliga magaaladani washington waa maalin khamiisa toddobada bisha maarj labada kun afar iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah boqol iyo soddon dhallinyaro ah oo dhadhaab loogu qabtay tobabar shaqo maantay xerada qaxootiga dhagaxley waxaan ku qabannay kulan dadka kambaniga la shaqeeya qaybiyayaasha ah si khaasa dadka liidhariska ah oo lt loo yaqaana liader training kulankaasoo runtii ay ka soo qayb galeen dad ku dhowaad boqol iyo soddon qofa oo kala matelaya xeryaha qaxootiga sida xagardheer ifo iyo dhagaxley
waxa kale oo aad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo lagu soo gebagabeeyey magaalada boosaaso heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena dhallinyarada maanta marka horese kusoo dhowaada warkii dunida dhexdhexaadiyaasha masar qatar iyo maraykanka oo ku sugan magaalada qaahira ayaa maanta oo khamiisa ku jira maalintii shanaad oo wadahadallo xidhiidh ah ujeeddada ayaa ah sidii loo gaari lahaa xabad joojin lix toddobaad ah ka hor bisha barakaysan ee ramadaan xabad joojintu waxa ay saamaxaysaa in la sii daayo lahaystayaasha israa'iil ee lagu hayo khaza beddelkeedana la sii daayo falastiiniinta u xidhan israa'iil iyo in gargaar bini'aadanimo oo dheeraad ah loo geeyo marinka sidoo kale waxaa la sheegay dhimashada iyo gaajadu ay noqdeen masiirka maalinlaha ah ee dadka reer khaza kadib shan bilood oo dagaal ah wadahadallada qaahira ee xabad joojinta israa'iil iyo xamaas ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay sii xumaanayso dhibaatada bini'aatinimo ee marinka khaza iyo dhimashada labaatan falastiiniyiin ah oo nafaqadarro iyo fuuqbax u dhintay sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee falastiin wadaxajoodyada ka socda xamaas qatar iyo masar oo aan israa'iil qayb ka ahayn ayaa isu dayaya in ay xabad joojin ku gaadhaan afartan maalmood ka hor bisha barakaysan ee ramadaan taas oo suurtogeli weyday madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa ku booriyey xamaas inay aqbasho shuruudaha ay soo bandhigtay wuxuuna sheegay talaadadii in xulafada maraykanka ee israa'iil ay wada shaqaynayaan biden ayaa u sheegay suxufiyiinta in arintu ay hadda gacanta ugu jirto xamaas isagoo ka digay in haddii dagaalku uu sii socdo ilaa bisha ramadaan ay khatar weyn ka iman doonto sida uu hadalka u dhigay milatariga maraykanka ayaa sheegay in gantaal nooca boolistiga laga soo tuuray dhulka xuutiyiintu ay maamulaan ee dalka yemen lagu bartilmaameedsaday markab ganacsi oo marayay gacanka cadmeed arbacadii shalay bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee maraykanka ayaa lagu sheegay in gantaalkaasi uu ku dul habsaday markabka islamarkaana uu sababay dhimashada saddex ka mid ah shaqaalaha la socday markabka markabka la weeraray ayaa watay calanka jasiiradda barbados waxaana laga leeyahay dalka liberia waxaana uu waday biro laga keenay shiinaha waxaana uu kusii jeeday dalka boqortooyada sacuudiga sida uu sheegay milatariga maraykanka waa weerarkii ugu horreeyey ee ay dad ku dhintaan oo ay xuutiyiintu u geystaan maraakiibta caalamiga ah ee adeegsata marinka baabulmandab ee gacanka cadmeed tan iyo intii ay xuutiyiintu bilaabeen weerarada noocan oo kale ah bartamihii bishii noofembar intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga e v o a in ka badan boqol iyo soddon dhalinyaro ah oo laga soo xulay xeryaha dhadhaab ayaa ka faa'iidaystay tababar ku aadan habka looga shaqaysto suuqa suuqgeynta casriga ah iyo adeegga internetka iyadoo oo xeryaha ay ka jirto baahi dhallinyarada ay u qabaan ka faa'iidaysiga ganacsiga casriga ah cabdisalaam salas ayaa warbixintan soo diray boqol iyo soddon ruux oo ka mid ah dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa loo qabtay tababar ku aadan habka lagu shaqaysto online-ka iyo fursadaha iibgeynta ganacsiga casriga ah ee la xiriira adeegsiga internetka oo muhiim u ah dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga oo baahi badan u qaba ka faa'iidaysiga shaqa abuurka la xiriira arrimaha internetka dhallinyaradan oo ka kooban wiilal iyo gabdho ayaa laga soo kala xulay saddexda xore ee dhadhaab iyadoo tababarkan ay ku qaateen xeelada dhagaxliga iyo kaamka dhadhaab abuukar cali cabdi oo ka mid ah macalimiinta tababarkaasi soo agaasimay ayaa ugu horeyn ka waramay tababarka iyo muhiimadda uu lahaa bulshada qaxootiga ah waxaan ahay healthy consultant la taliya caafimaad sidoo kale waxaan ahay qaybiye ka mida ama wakiil ka mida dadka la shaqeeya shirkadda caalamiga tianis halkaana aan u imid siminaaro aan ku kobcinaynay waxaa waaye aqoontooda fursadda labaadoo aan bixinana waa knowledge iyo aqoon iyo dadka inaan shaqo abuur u samayno dadku marka waxay u baahan yihiin shaqada ay qabanayeen iyo waxa ay qabanayeen inay bartaan oo waxaa waaye aqoon ay u leeyihiin oo ay garanayaan maantay xerada qaxootiga dhagaxley waxaan ku qabannay kulan dadka kambeniga la shaqeeya qaybiyayaasha ah si khaasa dadka liidhariska ah oo elti loo yaqaana liader training kulankaasoo runtii ay ka soo qayb galeen dad ku dhowaad boqol iyo soddon qofa oo kala matelaya xeryaha qaxootiga sida xagardheer ifo iyo dhagaxley maanta halkaana waxaan ku qabannay kulan aan bulshada ku barayno aqoon iyo cilmi xeryaha qaxootigu waxay ka mid yihiin runtii meelaha dadka shaqola'aanta ay aadka ugu badan tahay fursadahaasaan ku siinayna insha allah waxaanan u qabanaynaa cashar aan ku dhisayno aragtidooda iyo qaabkay dadka ku hogaamin lahaayeen shaqada u qaban lahaayeen xirfadda ay ganacsiga ku horumarin lahaayeen aan ku barayno sidoo kale qaar ka mid ah dhallinyarada tababarkaasi ka qayb gashay ayaa ka hadlay baahida ay u qabeen fursadaha shaqa abuurka casriga ah walaal magacayga waa qaali jaamic cilmi waxaan jooga xedhada dhagaxley maasha allah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale kasoo qayb gashay maanta siminaarka ka dhacaya dhagaxley ee isugu imaadeen saddexda xero siminaarkaasoo ku saabsan haddayna anaga tababarna la siiyo duruustan ku shaqaysan lahay nala baro wax badanna la fahansiiyo hadda duruustaas maasha allah alxamdulilah aniga waxaan la shaqaynayaa shirkadan saddex sano iyo saddex bilood maasha allah alxamdulilah waa ganacsi aad u wanaagsan ganacsigan aniga ka hor waxaan ahaa hooyo dukaan leh ganacsiyaal badan soo martay ilaa yaraanteeda soo shaqaynayay waxaan ku dhata xaafadeeda iga furna business haddana markaan ganacsigayga hore iyo ganacsigan tiyaan isku fiiriyey waxaan u arkay ganacsiga network marketinka ah inuu ganacsi aad u wanaagsan yahay maasha allah alxamdulilah shaqadan ina nala baro ganacsiga naloo sii ballaariyo fursadan waxay noo tahay anaga wax weyn bay noo tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhammaan ummadda soomaaliyeed waan salaamayaa magacayga waxa la yihahda maxamed maxamed buraale aniga waxaan ka socdaa ifo waxaan ka faa'iiday tababarka halkan dhagaxli ka dhacayo tababarka halkan wuxuu ku saabsanaa in laga helo habka loo hogaamini karo bulshada loona gaarsiini karo fursadahan sidoo kale in yacni mar walba ma dhacaano tababara in yacni laisu keeno oo dhammaan hal meer laiskugu keeno qaxootiga waa jaanis marmar soo baxa jaaniskaasna annagaa faa'iidaysanayno inaan ka helno cilmi baaxad leh aad iyo aad u baaxad leh xarooyinkan dhadhaab baahi badana ka jirta waxaan aaminsanahay dhammaanteen inaana waxba qabani karin inaan haddana aan yacni jeel madaxa ka furnaan ku jirno laakiinse annaga waxaan aaminay inaan dad soo saari karno haddana faa'iidooyinkii annaga yacni nagula tababarina dadka aan sii gaarsiini karno dadka baahiyaha halkan ka jira oo ah shaqala'aanta aan haddana gaarsiini karno fursadeeda magacayga waa ayaan xasan cali dhammaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda v o e magacayga walaal waa ayaan xasan cali waxaan ka socdaa xerada hagadheera waxaan rabaa inaan maanta inta ka caddeeyo wixii aan ka faa'iideeyey tababarkii iyo macluumaadkii iyo aqoontii dheeraadka ayoon ka helay tababarkan muhiimadda uu noo leeyahay ka dumar ahaan waxay tahay dumar haddii annaga aan nahay aalaaba waxaan iska joognaa jikooyinka aalaaba waxaan iska nahay hooyooyin iska duruufaysan aalaaba waxaan nidhaahdaa waxba ma qaban karno maanta waxaan soo caddaatay ama naloo soo bandhigay in aan wax qabsan karno in aan wax gaari karno in aan bulsho wax la wadaagi karno muhiimadda hooyo ay leedahay hooyo waxbaratay waa maanta kule waxbartay waaye hooyo waxbaratay ilmaheeda ay waxbaraysaa bulsho badan ay bedelaysaa marka hooyo walba waxaan leeyahay sida aniga aan u soo istaagaa maanagaan uga faa'iidaysana way u faa'iidaysan kartaa yaa hooyooyinka gacanta ku haaya maanta hooyooyinka ordaya meel walba oo tagta raggii wax shaqa ama hayaan wax camal oo ay haayaan ma laha ilmihii innagaa la jihaadayna hadday noqoto goobihii waxbarashada hadday noqoto goobihii caafimaadka marka
tababarkan loo qabtay dhalinyarada qaxootiga ah ayaa ku soo aadaya iyadoo shaqola-aan baahsan ay ka jirto gudaha xeryaha taas oo saameyn toosan ku yeelatay kumanaanka ardayda ah ee wax ku bartay gudaha xeryaha cabdisalaan salas v o a dhadhaab kenya
yaro jacaylkan adaahiigeliye naftan ku gahoobaysa haa ku gacansay yaro jacaylkan adaahiigeliye naftan ku gahoobaysa haa ku gacansay nafsigu ma gaboobo markuu ku gahabaaye kaalay garabkayga gacan isihimaada nafsigu ma gaboobo markuu ku gahadaaye kaalay garabkayga gacan isihiheeda goortii aynu kulanay goobtaaska sheekadaadhe sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay goortii aynu kulanay goobtaaska sheekadaadhe sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay qiisihii galay amaa weli ma huu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiti qiisihii galay maxaa weli ma huu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiti garo jacaylka adaahigeliye naftan ku gahoobaysa haa ku gacansayrin garo jacaylkan wiilow adaahigeliye naftan ku gahoobaysa haa ku gacansayrin geedaha hoogu baxle xarad dulka hogogaala farxad la goohayno galbisaaro hooseedhe geedaha oo ubaxle xarad dulka hogogaala farxad la goohayno galbisaaro hooseedhe guusha inan gaadho garbaanu leeyahay hayga yara gaabi dhibin intahan gaadhin guusha inan gaadho garbaanu leeyahay hayga yara gaabi dhibin intahan gaadhin garo jacaylkan adaa igeliye naftan ku gahoobaysa haa ku gacansay garo jacaylka adaa igeliye goortii aynu kulanay goobtaaska sheekadaadhe sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay goortii aynu kulanay goobtaaska sheekadaadhe sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay qiisihii galay amaa weli ma huu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiti qiisihii galay maxaa weli ma huu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiti garo jacaylka adaahigeliye naftan ku gahoobaysa haa ku gacansayrin garo jacaylkan wiilow adaahigeliye heedhe naftan ku gahoobaysa haa ku gacansayrin geedaha garo jacaylkan adaa igeliye naftan kuga hobaysa ha ku gacansay garo jacaylkan adaa igeliye naftan kuga hobaysa ha ku gacansay
heeskaasi aynu ugu luqeynaysa fanaanada kinjaama halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada boosaaso waxaa lagu soo gebagabeeyey koob loo qabtay dhallinyarada cuslaatay kaas oo ay ka qaybgalayaan afar koox oo ah dhallinyaradii hore u ciyaari jirtay kubadda cagta cali cabdiraxmaan cabdi oo ah gudoomiyaha koobka dhallinyarada cuslaatay ee magaalada boosaaso ayaa u waramay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
koobka dhalinyarada cuslaatay aan ku qabanay magaalada boosaaso garoonka cabdillahi sheekh imise koox baa ka qaybgelayso dhallinyarada cuslaata afar naadi bay ahaayeen naadiga koobka qaaday oo walaalaha waa daalo booliiska iyo xaluug ismaayo maxaa ugu tala gasheen marka tartankaas waxaan ugu talagalnay isdhexgal bulsho horta muhiimsanaa inaan soo kaabno dhallinyarada cuslaatay tusno nidaamka ay u ciyaarayaan si ay ugu daydaan dhallinyar yaryar oo aan rabno insha allah ramadantan inaan koob iyagana u furno tusaale ay u noqdaan sidaa quruxda badan oo koobkaasi maasha allah caaw noogu soo dhammaaday inaan dhallinyaradana aan tusno inay ku daydaan ragga waaweyn intuu tartanka socday maxaa laga bartay marka waxyaabo badan waxaa u horey akhlaaqda waa jiraan cilada kubadeed waa iska dhacda laakiin muhiimaddii koowaad aanu danta ka lahayn waxay horta akhlaaqiyan inaan dhisno dhallinyaradu si ay u arkaan nidaamka ay u ciyaareen odayaashu inay berin u ciyaaraan akhlaaqda ugu weyneyd iyo qurxin habnidaamka sbortska inaanu soo dhisno dhalinyaro cuslaata waa taqaanaa garoomada waaweynaa boosaaso ma jiro marka badanaa waxaan koobkan keliyan maan qabanay waxaanu qabanay waa koobkii afraad hadda intii sanadkan dhexdiisa ah waan ku qabanay garoonkan cabdullahi sheekh laftigiisa mar kasta waan qabanaa insha allah kuwa badan waan qaban doonaa waaya ma intuu tartanka uu socday yaa idinka saacidaya marka walaahi saacidaad shakhsiyanna ah shirkado hadda tiim annago aan ku ciyaarinay magaciisa xalug ismaayo oo kale garoonkan ayadaa lahayd tiimkana iyadaa saaciday laakiin isxilqaan buu ahaa koobkan oo dhallinyara dhexdooda ah si aan tusaale ugu noqonno in ay ku dhiradaan shirkadaha magaalada wax ku leh hantiliyaasha ah inay soo dhisaan dhallinyarada oo ay maalgeliyaan waa waxaanu isku daynay inaanu shirkada u tagno maasha allah xalug ismaaya ka mid ah daala airline baa ka mid ah oo na qaabilay oo adigu agabkay dhallinyarada ay ku ciyaarayso kale wax ka bixiyey marka shirkadaha kale waxaan ku dhiirigelina insha allah inay ku daydaan kooba baa la furayaa dhiirigelin u noqdaan dhallinyarta sportskana soo dhisaan waay tartankan intuu socda marka dhalinyarada kale ee daawanaysay maxaa laga bartay waa is odhan karaa walaahi waa su-aal fiican koobka daawashada ugu weyneyd horta dhallinyarada ciyaaraysay dhallinyaro aan isu keennay bay ahaayeen oo cuslaatay waxaana ka faa'iidaysanayay oo daawanayay dhallinyarada xaafadda bosaaso dhammaantood waxaan xasuustaa finalka geemka finalka waxaa ka horreysay asbuuc ka hor buu ahaa su-aalaha ugu badan leeweydinay waxay ahaayeen gormaa koobka qabanaysaa sabti saddex bayn baan ciyaari jirnay waa sabti iyo talaada iyo khamiis khamiistii hore baa noogu dambeysay sama finalka ciyaarta talaadadeedi astaqfirullah baa noogu dambeysay talaadadeedii mar kastoo ay khamiis tahayna waa laysoo wacayey sabtida waa laysoo wacayey mar kastana su-aashii leeweydinay waxay ahayd gormaad koobka qabanaysaa finalkii taas waxay caddaynaysaa in xiisa u jiray dadku ay u baahnaayeen inay daawadaan la dhacaan taageerayaal badan marka maasha allah aad baanu isleenahay waa wax badan baad qabateen waxaa jiray dhalinyaro kale oo iyagana tartamada rabadaanka sidaan oo kale loo qabto tartanka rabadaanka in dhalinyarada kale aad u qabataan maadaama ka mid tihiin dhalinyaradii hore ee kubadda dheeli jiray ee gobolka iyo gobollada kaleba marka qorshihiin mid ku jira dhalinyarada kale iyagana aad sida u barbaarisaan oo koobab noocan oo kale u qabataan waan mahadsan tahay waa sax hadda xilligan lagu jiro waa xilligii rabadaanta insha allahu hadda waxaa socda qabanqaabo koob dhallinyarata cuslaatay iyo dhallinyarada yaryarka ah hadda koobkaan dhamaynay wuxuu ahaa dhallinyarada cuslaatay laakiin hadda insha allah waxaan qaban doonaa isku dhex jir dhallinyarada cuslaatay iyo dhallinyarada yaryarka ah si ay tababar ugu noqdaan oo la jaan qaadaan ragga waaweyn oo cuslaaday dhallinyaradna ay u bartaan sistamkii kubadeed iyo akhlaaqdiyaadka loo baahnaa waa noo socdaa insha allahu waa rajaynaynaa waan idinku casumi doonaa insha- inay nagala qayb qaadato waan rajaynayna insha allah fariinta u dambaysa aad guud ahaan dhallinyarada u dirayso maadaama bishii rabadaan ay fooda nugu soo hayso tartamaduna ay badan yihiin ee qalalaasuhuna mararka qaarkood dhallinyarada ka dhex dhaco Een, ah, fariintada ugu dambeysa waxaan u dirayaa dhallinyarada inay horta amniga ilaaliyaan insha allahu waxaan meelaan amni lahayn waxba laguma qaban karo inay insha allahu xil bilcibaadana waa tahay khayrka nooga faa'iideynaa insha allahu een, ay niyaddana geliyaan in ay yihiin dhallinyarta soo kacaysay waxaan aan qabanayno iyo waxa kan aanu dadaalka aan muujinayno in magacaan ka tagno baan insha allahu rajaynayaa waxaan leeyahay dhallinyarada dadaal sameeya akhlaaqiyaadka noo ilaaliya nidaamka een, amnigana noo ilaaliya insha allahu saasan jecel insha allah caawa ciyaarta ee soo- soo gabagabayseen ee tartankii dhallinyarada cuslaatay yaa ku guulaystay Een, uh, waxaa isku soo baxay labada naadi een, daali airline iyo daali walaalaha waxaa koobka caawa maasha allah halkan ku hantay si qurux badan daalo airline waa u hambalyaynayaa waxaa sidoo kale u hambalyaynayaa kooxdii walaalaha ee koobka laga qaaday sidoo kale afartii la naadi oo ka qayb qaadan waan u hambalyaynayaa wanaag eh, waxay waxay muujiyeen adkaysi wanaag qurux waa arkaysa insha allah adigu ishaado ku macalin in farxadda meesha ka muuqata in rag isjecel ay meesha ku kala tageen Een, indhaha ku macalin waa aragtaa taasna waxaa caddaynaysa inaan dadaal badan muujinay waana sii dadaali doonaa insha allah waa mahadsantahay
aad uu mahadsan yahay cali cabdiraxmaan cabdi oo u waramayay wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o e
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m-ta sideed sideed redio risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markaana kusoo dhowaada mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
ilayn jaba waa qofkaagu markuu ka jiro dhuldheere waqti laydinkala horjoogo waqti laydinkala horjoogo ilayn jaba waa qofkaagu markuu ka jiro dhuldheere waqti laydinkala horjoogo waqti laydinkala horjoogo intuu jidinoo furmaayo jawiga adag laga baxaayo jiblaysa mirkiyo duqaadka janisku imanayaaye janisku uu imanayaaye intuu jidinoo furmaayo jawiga adag laga baxaayo jiblaysa mirkiyo heeskaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabinana baahinteen idaacadeed oo si toosa idiinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulan dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo